bulshada ku dhaqan deegaanada jubbaland ayaa loogu baaqay inay ka fogaadaan qabyaalada iyo waxyaabaha kala fogeyn kara ummadda soomaaliyeed islamarkaana ay taa beddelkeeda ka shaqeeyaan horumarka deegaanadooda iyo sidoo kale isku soo dhoweynta bulshada soomaaliyeed iyo weliba ka shaqeynta arrimaha la xiriira nabadeynta gudoomiyaha degmada kismaayo ahna duqa magaalada cumar cabdulaahi maxamed faraweyne ayaa ummadda reer jubbaland ugu baaqay inay ka fogaadaan qabyaalada islamarkaana ay ka shaqeeyaan horumarka iyo nabadeynta bulshada soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay ka shaqeeyaan horumarinta magaalada nabadda iyo daris wanaagga lana shaqeeyaan hay-adaha dawliga ah dowladnimada baa daka deeqda qabyaaluda kama deeqdo in la fadhi ku diriro meel la fadhiyo ree hebel baanahay waxba samayn weydi annaga ka maamul ahaan ama injineerada aan ahaano b i u ama guddoomiyayaasha xaafadaha aan ahaano maamulka dowladda hoose degmada kismaayo dhan waxaa ka go-an inaysan qabyaal ka shaqeyn horumar ka shaqeyso inaana odayaal iyo qolo kale iyo fadhi ku-dirir iyo inaana qabyaal ka shaqeyn annagu waxaanu nahay shaqaale dadkaan u shaqeynaa waxaan rabnaa dadkaan u shaqeyna kismaayood inaanu si dhaba ugu shaqeyno oo ka barxla eex iyo qabyaalad ka badaxla sidaa laaligeed waxaan codsanayaa dadka reer kismaayood oo dhan meel kastay joogaan dal iyo dibadba inaynu ka wada shaqeyno magaalada horumarkeeda oo halka aanu aadno waa salaamantihiin waxaan idiin rajeynayaa guul reer jubbaland oo dhan reer kismaayood waxaan u rajeynayaa guul iyo baraare sanadka sanadkiisa kalena ilaahay waxaan ugu barayaa barwaaqo iyo nabad inay ku gaaraan